gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa shirkiisan jaraa-id waxa uu si adag uga hadlay arrimaha doorashooyinka iyo heshiiska ay dhowaan gaadheen asxaabta qarankii somalilan sidoo kale waxa uu fariin u diray golayaasha guurtida iyo wakiilada
waxaan halkan ka caddaynaya hortiina ujeeddada wadani u jiidayay arrinta hawsha intaas may ahayn in la kala guulaysto waxaa ahayd in la wada guulaysto ujeeddada wadani marna ma ahayn in la ysgarbiyo ee waxay ahayd in la ysgarabsado ujeeddada wadani waxay ahayd in la helo doorashooyin hufan iyo guddi doorasho oo lagu wada kalsoon yahay saxaafaddu way haysaa heshiiska siddeed qodob buu ka koobnaa siddeeddaa qodob qodobka koowaad wuxuu ahaa arrintiibuu ku saabsanaa in la kordhiyo xubnaha guddiga doorashooyinka qaranka iyadoo la raacayo xeerka wax kabedelka iyo kaabista waxa iska leh baarlamaanka oo labada aqal ka kooban golaha wakiilada iyo golaha guurtida waxaa la isla gartay in loo raaco habka xeerku dhigayo baarlamaankana la horgeeyey mooshin ay wada saxeexeen xildhibaanada saddexda xisbi qaran madaxweynaha kulmiye iyo axsaabta mucaaradkuna ka wada shaqeeyaan siday arrintaasi u suurto geli lahayd waxaana isla qaatay in sideedda ogost ugu dambeyn la horgeeyo golaha waxaan kelimad u jeedinayaa golaha wakiilada saaxiibaday in badan baa la xamanayay maanta xanti ama way rumoobaysaa ama way beenoobaysaa shan iyo toban sanay joogeen dadku waxay ku xamanayeen ma rabaan inay kuraasida ka kacaan maadaama khilaaf iyo xisaabtu soo dhammaaday maanta arrintii gacantooday ku jirtaa waana imtixaan la imtixaamayo diidmadoodu ama ogolaanshaha mooshinkaasi wuxuu mara ka marakici doonaa in xanti rumowdo oo ay doorashada diidan yihiin iyo inay aqbalaan oo ay beenowdo oo inay diyaar u yihiin inay kuraasyadana ka kacaan doorashadiina ay suurtowdo gudoomiye cabdiraxmaan ciro waxa uu dhanka kale ka hadlay arrimaha shaqaaqooyinka gobolka sanaag oo uu sheegay inay xukuumaddu xali waayeen nabadeynta gobolkaasi gobolka sanaag muddo afar sano ah shaqaaqooyin baa ka socdeeyey dad badanoo shacbiga ku dhintay oo ka badan lixdan weli arrintii may dhammaanin arrintaasi waxayna arrintaasi waxay saameyn amni ku yeelatay dhammaan gobolka sanaag arrintaasi waxayna tuusinaysaa awoodda xukuumadda somalilan ama kulmiye hore ha noqdo ama kulmiyaha dambe ha noqdo oo afartaas sannadood xali waayey arrintaas waxay muujinaysaa inay ku fashilmeen inay arrintaa nabadeeyaan waxna ka qabtaan marka la eego khudbaddii madaxweyneha ugu dambeysay ay ayaan darro tahay in odaynimada maamuuskaas iyo xikmaddaasi ay ka dhammaatay madaxtooyadii somalilan madaxweynaha hadalkiisii ugu dambeeyey waxaa ka mid ah in dulqaadka iyo doqonnimadu ay walaala yihiin waxayla tahay ereygaasi muwaadin kastoo reer somalilan dhegihiisa ugu dhiban madaxweyne dulqaadkii baa iga dhammaaday talow maxaa ku xiga waa ka xumahay dhacdadii ugu dambeysay ee ka dhacda ceelaf weyn ee ninkii ciidanka ahaa lagu dilay waana taxsideynayaa madaxweynuhu xusay askarigaa lagu dilay ceelaf weyn madaxweynuhu ma xusin in hooyo aan waxba galabsan oo aan hubsidan ciidanku xabad ku dilay wax la aqbali kara maaha qof aan hubaysnayn oo muwaadinah oo weliba hooyaah oo weliba dumarah in xabad lagu dilo lana lagala soo qaado inaa wax dhacay aana jirin ciidanka waa la ixtiraamaa waa xaaraan in wax loo geysto ciidanka ammaanka waxaan qabaa in xalka sanaag aanu maanta ahayn xal milateri waxaan qabaa inaan xalka sanaag maanta ahayn xabad waxaan qabaa in gobolka sanaag maanta xalkiisu ahayn in janan loo diro waxaan qabaa in gobolka sanaag xalkiisu maanta yahay xal siyaasi ah iyo erge nabadeed xalka gobolka sanaag wuxuu ku jiraa oo furihiisu yahay in madaxweynuhu gacan siiyo odayaasha ergada ah ee salaadiinta ah ee cuqaasha ah ee ilaa hargeysa iyo galbeedkeeda ka gurbaday waxaan isku daynay oo aanu la xidhiidhnay xukuumadda somalilan si ay dhankeeda uga hadasho eedaha loo soo jeediyey balse waxay sheegeen inaanay wakhti xaadirkani aanay ka jawaabaynin balse ay ka jawaabi doonaan maalimaha soo socda sagaal mustafax sanuur v o a hargeysa